ka hor inta aysan shalay iyo xalay dhicin isbedeladii siyaasadeed ee biyaha qabow ku shubay xiisadihii colaadeed ee caasimadda dhammaan shacabka soomaaliyeed dal iyo dibad ayaa wadnaha farta ku hayay iyaga oo cabsi ka qabay in dalka uu dib uga laabto dagaaladii sokeeye kadib iska hor imaadyadii axaddii qaybo ka mid ah muqdisho ku dhex maray ciidamada dowladda iyo ciidamo ka go-ay milatariga oo taageeray mucaaridka jawiga xamar ayaa ahaa mid kacsan dad badan ayaa ka qaxay xaafadaha ay isku hor fadhiyaan ciidamada taas oo niyadjab ku abuurtay dadka soomaaliyeed ee nabadda jecel isbedeladii sida dhaqsaha lahaa wax uga bedelay mowqifkii dowladda ee ku saleysnaa muddo kororsiga ayaa ka soo bilowday hadalkii shalay ka soo yeeray wasiirka amniga galmudug axmed macalin fiqi kaas oo sheegay in dowladda ay furumaha hore ee galmudug ka soo saartay ciidamo ka mid ahaa kuwa sida gaarka ah u tababaran maruu la hadlayay idaacaddii galabnimo ee v o a ee shalay ayaa hadalladiisii waxaa ka mid ahaa arrin fajicisa oo la yaab leh ayay nagu noqotay in si kadisa diyaarad muqdisho laga soo diray ay qaado ciidamo difaacyada hore ee caasimadda ku jiray oo lix bilood ka hor meesha la keenay ciidamadaas oo ah kuwa booliiska sida gaarka u tababaran ee xaramcad la yidhaahdo oo awalba tiro yar ay galmudug ka haysatay wasiirka amniga dowladda federaalk ee soomaaliya xasan xundubey ayaa shir jaraa'id oo uu shalay ku qabtay muqdisho ku sheegay in dowladda ay tallaabo ka qaadi doonto wax uu ku sheegay maleeshiyaad dhiirigelinaya argagixisada hadalkaasi ayay dad badani u fasirteen mid aanan dhiirigelinaynin nabadda laakiin wasiirka ayaa arrintaasi si kale u dhigay mar uu la hadlayay idaacaddii fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a ee xalay wasiirka oo ka jawaabayay su-aal ay falastiin weydiisay oo ahayd in shirkiisii jaraa'id ee shalay uu u muuqday mid dagaal ku baaqayay ayuu ku jawaabay maya maya wallahi hadalkiidu sidaas ma aha dowladdu tallaaba hadday qaadayso sideedaba go-aanay ku timaadaa go-aankaasina waxa waaye waxa uu ka yimaadaa hay-ado tashaday oo oo markaa u arkay inaan in in dan la moodo in dagaal la qaado marka dagaallo waxa la yidhaha aru aan ku baaqa ma jiraan marmarka ku baaqa nabad nabaddaas weli waa taagan tahay laakiin waxaa magaalada kusoo kordha waxay ahaayeen dad yow ka faa'iidaysanaya waxyaabaha maalmahan jiray oo dhaqdhaqaaqyada aan saxda ahayn ka faa'iidaysanaya oo bulshadii dhibaataynaya oo ku abuuraya argagax iyo dhibaato kuwaasaan ka digaayay wax yar kadib hadalka wasiirka amniga ee dowladda uu wakhtigeedu dhammaaday waxaa soo baxay go-aanno mar qura dhinac kale u rogay mowqifkii siyaasadeed ee madaxweynaha uu xilligiisu dhammaaday kuwaas oo ay soo saareen madaxda maamulada hirshabeelle iyo galmudug labada maamul goboleed ayaa si rasmi ah uga soo horjeestay go-aanka muddo kordhinta ee xilka dowladda madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor ayaa v o eeda uga warramay mowqifkii ay shalay qaateen mowqifka aan ka qabno waxaan ku xusnay statementkii maantaan soo saarnay oo ku caddaa muddo kororsiga iyo toddobiiyo tobankii september muddo kororsiga ma ma ma qabno oo sidaan sheegay halkaasuu ku cad yahay toddobiiyo tobankii septemberna heshiis la galay oo la sharciyeeyey oo la dhihi karo waa heshiiska keliya ee lagu heshiiyey ee laisku waafaqsan yahay weeye sidiisii buu naga yahay waa armiddaan sheegnay in lagu soo lagu noqdo dalkuna doorasho ku galo loogana baxo ismariwaaga iyo ismaandhaafka siyaasadee dalka jira ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa in yar kadib taageeray hadalkii galmudug iyo hirshabeelle rooble ayaa warmurtiyeed uu soo saaray ku sheegay inuu taageersan yahay heshiiskii toddoba iyo tobankii sebtembar wuxuu kaloo ku baaqay xasilooni iyo in ciidamada ay sugaan amniga dibna loogu celiyo ciidanka xeryahooda horumaradaasi dhanka siyaasadda waxa ay dhaceen shalay duhurkii ilaa galabtii waxaana ay neef ka soo fujiyeen dadka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka muqdisho oo ka baqayay in korkooda lagu dagaalamo magaaladana dib loogu celiyo burburka ay hadda ka soo kabanayso ee ay bideen dagaaladii sokeeye intaasi kuma dhammaane indhaha oo dhan waxa ay jalleeceen dhanka madaxtooyada iyaga oo dadka soomaaliyeed ka wardhowrayay jawaabta uu bixin doono madaxweynaha uu mudduxileedkiisu dhammaaday mudane maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweyne farmaajo ayaa ugu dambayntii xalay saqdii dhexe kadib la hadlay shacabka isaga oo sheegay inuu sabtida hor tegi doono golaha shacabka si loo soo celiyo heshiiskii toddoba iyo tobankii sebtembar ee hanaanka doorashada dadban ee soomaaliya madaxweynaha oo arrimahaasi ka hadlayay ayaa yidhi maadaama aan ahay ilaaliyaha dastuurka ayna waajib igu tahay inaan isku dheeli tiro heshiisyadii siyaasadeed ee hore loo gaaray iyo sharcigii u dambeeyey ee golaha shacabka uu meelmariyey waxaa maalinta sabtida aan hortegi doonaa golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya si dalka aan dib loogu soo celiyo hanaankii doorasho ee ay heshiiska ay ku wada gaareen dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada haddaba hadalladaasi rajada leh kadib xaggee looga dhaqaaqayaa xaguuse ku sii socdaa dalka waxaan su-aashaas weydiiyey brofesor afyare cabdi cilmi oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee soomaaliya wallaahi waddooyin badan maba jiraanba hal waddo unbaa jirto waddadaasna teendhadii unbay tagtaa marka teendhada in laysugu tago waxa waaye in hadda colaadii taagneed laga baaqday oo qixi la joojiyo oo bal nolosha normal lagu soo celiyo waa waa waa waxa weyn oo runtii aada muhiim u ah laakiin waxaa muhiim kasii muhiimsan taas ayadana in wixii marka horeba dhaliyey oo siyaasadda kharibantay ahaa in la soxo oo inta la tago arrinta doorashada laga heshiiyo oo wax heshiis lagu yaha lagu aado marka dabcan hadda xukuumaddu waxay prime ministerku wuxuu yidhi waxaan hogaamin doonaa oo aan aan samayn doonaa oo aan hirgelin doonaa doorashadii toddobayo tobanka sebtembar bal hala arko isaguna hadda sida uu usoo maaragtay balaanka uu haysto si uu u hirgeliyo iyo dee in dadkii kale ay waxaanay kala dhexeeyeen lagu qanciyo si kastaba ha ahaatee ogaanshaha wakhtiga ay dib u bilaami doonaan wadahadallada doorashada iyo qaabka laga yeeli doono ayaa ku xirnaan doona maalinta sabtida ah oo ay u madlan yihiin mudanayaasha golaha shacabka kulan deg deg ah iyo sida ay arrintaasi uga falcelin doonaan mucaaridka dowladda